Ganacsatada iibisa hilibka geela ee degmada Xamarweyne ayaa ah kuwa ka cabanaya in muddooyinkii u dambeeyay ay soo wajahday suuq yari iyagoona u sababay in sida caadiga ah hilibka qiimihiisu uu fadhiyo laakiin aan jirin cid ka iibsata maadaama dhaqaale xumi ka jirto dalka waxayna sheegeen in haddii qiimaha maciishada hoos u dhac ku yimaado iyaguna ay heli lahaayeen fursado ay dadka hilibka kaga gataan qaar ka mid ah ganacsatada iibisa hilibka oo la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay sida uu yahay qiimaha hilibka lagu kala iibsado xilligan anaka haddaan ahna ganacsatada xamarweyne waa xoolaha horta xag alle qaali ka yihiin oo suuqyada qaali waaye marka anakana waa lacaganta ma hayno dad qof af lacag haysata ma hayno waxawaaye wixii beecii hore le isagadoona kiilo afar doollar shan doollar isagadoona mar allaalaadi marka dad lacag haysa lahaayeen uun lix doollar iyo shan doollar gidi lix doollar iyo shan doollar gidi jirnay haddana xoogaay dadka uun calaana haysa uun xasan u yeelnaa haa caqabad weyn u yeelataba micnaha qof kasta lacag ma haysato xoolahin qaali laga gadiyiin oo micnaha beec lagu dadi karo wixina qaali laga gadiyin markaa saas baa jirta haa ma dad badan dadkan suuqa jooga boqolkiiba sagaashan qof aan deen lagu leeyahay ka mid maaha qof kastoo suuqa jumisi joogto qof aan deen lagu leeyahay ka mid maaha maya xilliga oo mushaarka iyo wadama arkin oo suuqa ay wax soo galaan waa ka dareemi jirta suuqa laakiin haddaan maba arkin walaahi lacag yara jirta muubaan u sababa mana wax kalanta u sheekan jirto qiimaha horta wuu kacsan yahay laakiin suuqa ayaa fadhiyo badeecada ayaa qof iibsahayn way iska taallaa laakiin badeecadii aad iyo aad ayay u kacsan tahay maya farqi aad iyo aad u weyna u dhexeeya markii hore badeecada way socotay wixiina way noo cinteen hadda badeecada way kacsan tahay mana socoto suuqiyaa fadhiyo dadkii wax iibsamaayaan xilliga hore laakiin badeecadina way ciimatay dadkana waxba iibsahaya hadda badeecadii hawaday gashay oo lacagtii lacag aad u badanay noqotay dadkii wax iibsan lahayna waa la waayay hadda suuqa hilibko yaallo aad iyo aad ayuu u yaryahay haddana sidaasay tahay caawa maqribka u gaaraa caqabad aad iyo aadaa naga soo gaartaaho khasaarada aad iyo aad u weynaa naga soo gaarto neefka geela afartan milyan aba soddon milyan laga soo baxsho toban milyan oo khasaaraha u dhacayso khasaaradii haddana iyadoo khasaare ay tahay ayay haddana badeecada sii baaraya deynaa la geliya lacagtii lagu keena lacag ka hoosaa lagu bixinaa lacagta haddana dadka laga heli maayo khasaaro marka aad iyo aad u weyn meeshaasay naga soo gaarayn maya dadka waddanka qofkas waxaan le ku baaqayaa qofkas inay lacagta jab gasheen oo dadka la siiyo aba soo baxsho waxaa la rajeynayaa adiga ganacsatada micnaha oo waaweynka waxaa la rabaa inay waxay ahayd ay markino waxay ahayd ay tooda micnaha ay fiirsan dadka danta yarta tooda fiirshan arjeyna insha allah waxaan ku baaqaynaa in waddanka dhaqaalihiisa aad loo kontaroolo badeecada raqiis laga dhigo dowladda ay ka hadasho canshuurta la dejiyo